بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في الجمعة فصل هذا متكن فاصل من وحكلا سارو في الجمعة جمعة أي فصليه sheekha raximah ullahu tacaala halkan wuxuu doonayay inuu nooga sheego shuruudda jumcada iyo arkaanteedii waajibaadkeedii iyo sunnooyinka ay iska leedahay salaadan la yidhaaho salaatu uljumuca salaadan salaatu uljumuca qofkii laga helo shuruuddan sheekhu inoo sheegi doono raximahu llahu tacaala waxay ku tahay waajib cayni ah waa fardul cayn ama waajib cayni ah walidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiisii uga digay qofka salaada jumcaha ka taga isagoo shuruuddii iyo arkaantii qofkaa laga helay xadiiska ibnu maajah iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa wariyeen xadiiskaas wuxuu ku yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam man taraka halaatha jumacin tahaawunan tabaca allaahu calaa qalbih man taraka halaatha jumac qofkii ka taga saddex jumco tahaawunan isagoo fududaysanaya waajibkaa ilaahay uu dusha ka saaray subxaanahu wa tacaala dabaca allaahu calaa qalbih qofkaa jumcada fududaysiga uga tegey qalbigiisa ilaahay waa daboolaahu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam walidaalika qofka shuruuddan soo socota laga helo waxaa waajib cayniya ku ah inuu muxaafadada ku dadaalo xafido salaada jumcaha guud ahaanna maalintaas jumcadu waa sayid اlusbuuc ama afdal ayaami اlusbuuc maalmaha usbuuca maalinta ugu fadliga badan ayuu ku sheegay nebigeenu salى اllahu عalayhi wasalam maalinta jumcaha ah walidaalika nebigu salى اllahu عalayhi wasalam xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinaya wuxuu ku yidhi khayru yowmi طalacat fiihi الshamsu yowm اljumuca maalin qoraxdu ay soo dhalato waxaa ugu khayr badan uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam maalinta jumcaha ah maalintaas jumcada ah khasaa'is fara badan ayaa nebigeenu noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam khasaa'istaa waxaa ka mida waxaa ku dhex jira saacad addoonka ducadiisa ilaahay uu aqbalayo saacatulijaaba ah saacaddaa saacatulijaaba ayaa lagu dhex qariyey maalinta jumcada saacadaheeda guud ahaanba نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك إلهي أنه وافجه سبحانه وتعالى هي فرض عين عند اجتماع شرائدها شيخ وحيري هي جمعة فرض عين وفرض عين وواجب شخص كستا لقربه أي وحل إلى فرض عين sida horeba aan usoo qaadanay waajibaadku waxay u qaybsamayaan laba qaybood fardulkifaayi iyo fardulcayn fardulkifaa'iga waxaa la yidhaha idaa qaama bihi waaxidun aw jamaacatu min alumma saqada alihmu can albaaqiin haddii qof ama jamaaco ay u istaagaan waajibka inta kale dembigii waa ka dhacay faradkaas waxaa la yidhaha fardulkifaa'i tusaale ahaan yacni meydka aasidiisii dhaqiddiisii karfangelintiisii waa fardulkifaa'i maxaa yeele muslimiinta magaaladaa degan ama deegaankaa degta qaybo ka mid ah haddii waajibka ay fuliyaan inta kale dembigii uu ka dhacay amaa waajibkan hadda aanu dul taaganahay waajibka jumcaha ah waa fardu cayn shaksi kasta oo shuruuddan soo socota laga helo ayaa waajibkaas laga rabaa hiya jumcadu fardu caynin waa fardu cayn cinda ijtimaaci sharaa'idihaa jumcadaa shuruuddeeda shuruuddaa kulankeeda agteedu fardu caynay tahay haddii shuruuddeeda la helo wa sharaa'idu sixatihaa sixati اljumuca jumcada ansixiddeeda shuruuddeedii sitatu ashyaa lix shay wey wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala shuruudda jumcadu ay ku ansixi karto waa lix shardi lixdaa shardi shardi ka mid ah hadduu qofka uu ka maqan yahay jumcadii ma ansixayso alwal shardiga ugu horeey iqaamatuhaa jumcada oogiddeediiw fii abniyatin dhisasyaalo dhexdooda lagu oogo meelo dhisan waa in lagu tukado oo lagu oogo misran magaalo kaanad ahaateeya tilka alabniya dhisasyaalkaasi ha noqdaan dhismo magaalo aw amase qaryatan ama tuulo ha noqoto meel uun dhismo ahoo dadka muslimiintu ay isugu iman karaan oo shicaarka waajibkaa jumcada lagu oogi karo waa in meeshaa lagu oogo meeshaasi marka dhisasyaalku ay ka dhisman yihiin ama guryuhu ay ka dhisan yihiin ha noqoto magaalo weyn ama ha noqoto qaryo tuulo marka misriga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maa fiihi xaakimun sharciyun wa xaakimun shurdiyun wa aswaaqun lilmucaamala misriga waxaa la yidhaha yacni markii la dhihi karo beledkani wuxuu noqday misri ama magaalo maa fiihi xaakimun sharciyun waa magaaladii xaakim uu joogo oo dadka kala saaray oo sharciga ilaahay ku kala saaray wa xaakimun shurdiyun xaakim kaloo haddana sharcigaa la soo amray fulinayo boolis ah ama askari ah haddana uu ku sugan yahay oo yacni fulinaya sharcigaa wa aswaaqun lilmucaamalati suuqyo bini aadamku ay ku mucaamaloodaan oo ganacsigooda iyo tijaaradooda ay ku mucaamalodaanna iska leh kaasaa waxaa la yidhaha misr waalbeledu beledna waxaa la yidhaha maa fiihi bacdu daalik arrimahaasi meesha aysan u dhammaystirnayn laakiin qaybo ka mida laga helana waxaa la yidhaha beled waalqaryatu qaryana waxaa la yidhaha maa khalat can dalik arrimahaasoo dhan wixii ka marnaado xaakim yacni sharci ah iyo xaakim shurdi ah iyo suuqyado waaweyn oo lagu mucaamalado aan iska lahayn kaana waxaa la yidhaha qaryo marka sheekhu wuxuu ku leeyahay ulajeeddada jumcada uun waa in lagu dhex oogo meelo dhismo ah oo ummaddu ay isugu iman karaan misran kaanad aw qarya ama dhismahaasi ha noqdo dhismo magaalo ku yaalla weyn ama ha noqdo dhismo ku yaalla tuulo falaa tuqaamu maadaama la yidhi dhismo shicaarka jumcada lagu oogo maxaa ku baxay falaa tuqaamu jumcadii laguma oogi karo fi saxraa bannaanka meel bannaana ah oo laysad qarya walaa beladan walaa misran meel iska bannaan cidlo ah oo tuulana aan ahayn magaalona aan ahayn qaryana aan ahayn oo iska saxaro ah dhulkaas saxaraha laguma oogi karo istiqlaalan isagoo si gooniya laleeyahay saxarahaasaa jumco lagu oogi istiqlaal ah walaa tabacan isagoo beledka raacayana laguma oogi karo sawaa'un hiya wa khudbatuhaa salaaddii iyo khudbadiina waa isla mid saxaraha laguma tukan karo waa in magaalada gudaheeda lagu oogo ama qaryada dhexdeeda lagu oogo laga maarmaamo wain kaana walow kaana haba ahaado fiiha fii tilka saxraa dhulkaas saxraha ah ee bannaanka iska ah khiyaamun teendhooyinba ha ahaadeen yacni guryo kama dhisna guryo kama dhisnee waxa ka dhisani waxaa weeye waa teendhooyin teendhooyin ay min aqmishatin wa naxwihaa aqmisha waa jamcu qimaash qimaasha waxaa lagu jamciyey aqmisha waa teendho ka samaysan yacni dharka dharka waxaa la yidhaha qumaash la yidhaha qumaashka marka la jamcinayana waxaa lagu jamciyaa aqmisha teendhadaa dharka ka samaysan ee wanaxwiha wixii la mida ka samaysan teendhooyinkaa haba ka dhisnaadaani dhul saxaro ah jumcada laguma oogi karo haddii lagu oogana ma ku ansaxayso athaani shardiga labaad iqaamatuhaa jumcada oogitaankeedii biarbaciina afartan qof waa in lagu oogo afartankaasoo muslimiina ee muslimiin ah afartankaasoo mukallafiina ee la kallifay oo qaangaar ah afartankaasoo haddana weliba axraarin ee xor ah afartankaasoo dukuurin ee rag ah afartankaasoo mustawdiniina waddanka jumcada lagu oogayo deggan bimaxalli iqaamatihaa iqaamati aljumuca jumcada oogiddeeda maxalkeeda deggan maxalka jumcada lagu oogayana deggan afartankaasoo laa yadcanuuna aan guuraynin shitaa'an xilliga xagaayaha aan guuraynin walaa sayfan xilliga jiilaalkana aan guuraynin ilaa lixaajatin xaaje iyo dan inay u guuraan mooye si kale aan waddankaas uga guuraynin oo ganacsi iyo ziyaaratu alaqaarib markay aadayaan mooye mar kale aan ka tegaynin meeshaa iska jooga shardiga labaad wuxuu sheekhu inoogu sheegay raximahu llahu tacaala waxaa shardi ah arbaciin yacni laa tuqaamu aljumcatu biaqala min arbaciin jumcada laguma oogi karo mana lagu tukan karo afartan qof wax ka yar walidaalika nabigeenu sala allahu calayhi wasalam jamiicu aljumac jumcooyinkii nabigeenu uu tukaday sala allahu calayhi wasalam dhammaantood waxay ahaayeen arbaciin wamaa fowqa dalik afartan iyo wax ka badan ayuu jumcada nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tujiyi jiray walidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalama kama sugnaanin afartan wax ka yar inuu jumcadii tujiyey nebigeena sala allahu calayhi wasalam lidaalika afartan qof wax ka yar jumca kuma ansaxayso afartankaas weliba waxaa shardi ah muslimiina afartan muslimiina inay yihiin waa shard oo waxaa baxay dee haddii muslimiin la yidhi kufaar waxba ka ansixi mayso wax cibaadaha oo salaad ah oo ka ansaxaya ma jiraan waxaa kaloo shardi ah afartankaasoo mukallafiin inay mukallaf yihiinna waa shardi mukallaf waxaa loola jeedaa ay baaliqiina cuqalaa waa dad qaangaar ah oo haddana caqli leh inay yihiin waa shardi maxaa baxay afartankii haddii carruur ay ku jiraan jumcadiiba waajib ma aha mana ku ansaxayso waxaa kaloo shardi ah arbaciinkaasoo axraarin ee haddana xor ah waxaa baxay afartankii hal qof oo addoona hadduu ku jiro jumcadii ma ansaxayso waxaa kaloo shardiga dukuurin afartanku dhammaantood inay rag wada yihiin waa shardi haddii soddon iyo sagaal ay rag noqdaan afartanka yacni halka xabano haweeney uu noqdo jumcadii ma ansaxayso mana ku guntan mayso waxaa kaloo shardi ah afartankaasoo mustawdiniina deggan bimaxalli iqaamatihaa iqaamati اljumuca jumcada oogiddeeda oogidda maxalkeeda deggan meesha jumcada lagu oogayo jumcada lagu tukanayo inay degan yihiin oo deegaan ay u tahay oo dad heer guuraa aysan ahayn oo meesha markii maaragtaa roob iyo uu do-o meel kale roob uu ka do-o inaysan meesha ka guuraynin waa shard maxaa baxay dad iska heer guuraayahoo garab rarato iska ah oo meeshii roob uu ka da-aba iskaga guurayo meel aan ku sugnaynba walow yacni haba noqdaan boqolaal qofba ha noqdaane jumcadu waajib kuma aha hadday heer guuraa iska yihiin meeshan afar bilood ay deganaanayaan haddana waa ka guurayaan laba bilood haddana xagga deganaanayaan waa dad iska naqraacow meeshii roobka uu ka do-o ayaa guri u ah roob meeshuu ka do-o ayaa deegaan iyaga u ah meel gooniyahoo deegaan rasmi ah oo ay leeyihiin oo loo soo abbaaro ma jiraan dadka noocaas oo kalea jumcadu waajibba kuma ahan laa yadcanuuna aan guuraynin shitaa'an laa yadcanuunadan yacni shardi kale isagu ma ahane waa tawdiixun lilistiidaan waa caddayn lasii caddaynayo o la fasirayo istiidaan waa shardigii ahaa mustawdiniinkaas mustawdiniin ayaa la rabaa in laguu see qeexo oo laguu sii fasiro marka sheekhu mustawdiniin uu fasirayo maxaa loola jeedaa dad waddanka deggan oo meesha jumcada lagu oogayo deggan maxaa loola jeedaa laa yadcanuuna shitaa'an walaa sayfan ilaa lixaaja ayaa loola jeedaa deganaanshaha macnihiisa waxaa weeye waa in afartankaasi aysan xilliga jiilaalkana aysan guuraynin xilliga xagaayahana aysan guuraynin ilaa lixaajatin xaaje inay u guuraan maahane oo xaaje meesha ay uga tagaan mooye oo xaajada waxaa loola jeedaa ka tijaaratin wa ziyaara inay ziyaaro meesha uga tegayaan ganacsi oo kale inay meel u aadayaan waa gooni falaa tancaqidu jumcadu kuma guntan mayso bimusaafirin wa muqiimin iyo qof musaafira ama qof muqiima magaalada ku nag naawi lcawdi liwadanihi oo niyeysan inuu waddankiisii dib ugu laabto athaalithu ashardu athaalith shardiga saddexaad wuquucuhaa jumcada dhicitaankeedii wey fii waqti duhri waqtiga duhurka waa inay dhacdo waa salaada jumcada maca alkhudba salaaddii jumcada labadii ragco iyo khudbadiiba kulli waa inay ku dhacaan fii waqti duhri shardigu yaqiinan waa in la hubo khudbadiina inay waqtiga duhurka ay ku soo beegantay ku dhacday labadii ragcana waa inay ku dhacaan wakhtigii duhurka falow daaqa alwaqtu canha wakhtigu hadduu cidhiiri noqdo salaaddii iyo wa can khudbatihaa khudbadeediiba ow shaka ama qofkii uu shakiyo qabla alixraam fii daalik xirashadii ka hor wuxuu ku shakiyey ama wakhtigii duhurka uu tegey mise waa baaqi shakigaasaa ku jira sulliyad markaa waa la tukadaa duhran haddiiba shaki lagu shakisan yaho wakhtigii duhurku waa tegey iyo waa joogaa haddiiba laysku haysto markaa waxaa waajib noqonaya in la iska tukado duhur duhurkaasina qallu iska noqon maadaama wakhtigiisii uu dhammaaday alraabicu ashardu araabic shardiga afaraad wuquucuhaa wuquucu اljumuca jumcada dhicitaankeedii wey jamaacatan fii jamaaca jumcadu waa inay ku dhacdo jamaaca jamaacadaas weliba waxaa loo sii shardin si gaara fi ragcati ragcada waa inay jamaaco ku dhacdo ragcadaasoo al-uulaa ee ugu horraysa ragcada ugu horraysa si gaara waa in jamaaco lagu tukado labada ragco oo jumcada amaa ragcada taaniyada ragcada labaad hadduu doono qofku uu goosan karaaho keligiis wuu dhammaystiran karaa laakiin shardigu waxa weeye alragcatu اluulaa in jamaacadu ay ku dhacdo ay bitamaamiha ragcada uuladaah oo dhammaystiran lilma'muum bian yastamira macahu maca alimaam ila asujuudi الthaani ilaa sujuudda labaad oo ragcada uulada ka mida waa inuu imaamka la socdo falaa tasixu ku ansixi mayso biarbaciina furaada afartan oo kale keli u dukanaya oon isku jamacaysanayn ma ku ansaxayso walaa tushtaradu ljamaacatu fi اragcati الthaaniya ragcada labaad laguma shardiyo jamaacada falow sallow hadday tukadaan jamaacatan fi ragcati اluulaa ragcadii hore waxay ku tukadeen jamaaco wanawow waxay niyeysteen almufaaraqa fi الthaaniya ragcadii labaad waxay niyeysteen qof walba goonidiisa inuu isaga tukado wa atamuu munfaridiin iyagoo goonihay sidaa u daydeen saxat iljumucatu jumcadii waa iska ansixi marba haddii ragcadii uulada ahayd jamaaco lagu wada tukaday faاljamaacatu jamaacada inamaa tushtaradu waxaa lagu shardiyaa fii awaliha faqad kamaa calimta sidaad ogaatay bikhilaafi اlcadadi falaa budda min dawaamihi ilaa tamaamiha tamaami salaati اljumuca alkhaamisu ashardu اlkhaamis shardiga shanaad an laa yasbiqahaa jumcadii waa inuusan ka hormarin walaa yuqaarinahaa jumcadiina uusan la xiriirsan bitaxarumin xirashadii waa inuusan uga hormarin kulana xiriirsan jumucatun jumco waa inaysanna ka hormarin aysanna la xiriirsan jumcadaasoo ukhraa ee kale bimaxalli iqaamatihaa iqaamati اljumuca jumcada oogiddeeda oogiddaa maxalkeeda maxalka jumcada lagu oogayo lagu tukanayo waa in jumco kale aysan ka hormarin aysanna la xidhiirsan xagga xidhashada laga fiirin takbiirat ulixraam ilaa in casura inuu cuslaado maahane ijtimaacu nnaasi dadka kulankoodii inuu cuslaado maahane bimakaanin boos ay ku soo aruuraan oy ku soo kulmaan inay cuslaato maahane makaankaasoo waaxidin ee keligiis ah masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa wooye dadkii magaalada isla deganaa haddii dad kooban ay yihiin oo hal masjid lagu soo aruurin karo waa dad kooban oo ku soo aruuri kara oo ku soo kulmi kara hal masjid oo keligiis hal masjid oo keligiis hadday ku soo aruuri karaan waxaa waajib ku noqonaya halkaa masjid inay dhammaantood jumcada ay ku wada tukadaan haddii shardigaa ay khilaafaan oo tusaale ahaan masjid labaad jumcadii laga oogo isagoo dadkii ahlulbeledkaa halkan masjid ku filan ayaa masjid labaad jamaacadii lagu tukaday jamaacadii jumcadii ayaa masjid labaad lagu tukaday dadkiina halkan masjidaa wada deeqa oo dhammaantood ay ku soo wada kulmi karaan oo ay ku soo aruuri karaan waxaa ansaxaysa middii allaahu akbarta la hormarta jamaacadii jamaacadii allaahu akbarta la hormarta taas bistaa jumcadeedu ay saxiixta tii kaloo allahu akbarta lagala hormaray jumcadeedii baatil wey haddii labadoodii ay markaa isla xidhiidhsadaan hal mar allaahu akbar ay isla wada yidhaahaanna labadoodaba jumcadoodii baatil wey midda saabiqadaa bisa saxiix noqonaysa laakiin haddii magaaladu ay weyn tahay sida magaalada muqdisho oo kale magaalada muqdisho oo kale oo dadkii hal masjid iyo labo iyo saddex iyo toban midna aysan ku soo aruuri karin oo aysan ku soo kulmi karin markaa waxaa bannaan tacadud uljumac bixasabi alxaaja jumcadii markaas way tacadudi kartaa masaajiddiina dhowr jumco waa lagu tukan karaa bixasabi alxaaja mar walbaba baahidu inta ay la eg tahay ayaa masaajiddii jumcada lagu tukan karaa ilaa in casura inuu cuslaado ma ahani ijtimaacu nnaasi dadka kulankoodii inuu cuslaado ma ahani bimakaanin makaan ay ku kulmaan makaankaasoo waaxidin ee keligiis ah asaadisu ashardu asaadis shardiga lixaad taqadumu khudbatayni laba khudbo hormaritaankoodii wey calaa salaatihaa salaati اljumuca salaadda jumcaha waa inay ka hormaraan laba khudbo oo la aqriyo laba khudbo oo la aqrinayo waa in salaadda jumcada laga hormariyo oo khadiibku uu la istaago haddii labadaa khudboba aan la aqrin oo allahu akbar laga bilaabo salaaddii jumcadii layska xirto ma ansaxayso jumcadii maxaa yeelay nebigeenna salى اllahu عalayh wasalam lam yusalli salaata اljumuca ilaa waqadama qablahaa khudbatayn nebiga salى اllahu عalيyه wasalam salaad jumca ma tukan ilaa wuxuu ka hormariyi jiray laba khudbo laba khudbuu ka hormarin jiray nebigu salى اllahu عalيyه wasalam labadan khudbo marka waxay iska leeyihiin arkaan iyo shuruud arkaantoodii uu sheekhu noo sheegi marka wa arkaanu اlkhudbatayn labada khudbo arkaantoodu khamsatun shan wey labadan khudbo oo salaada jumcada laga hormarinayo waxay iska leeyihiin arkaan shan ah arkaantaasoo rugni ka mid a haddii la waayo khudbadii aysan ansixaynin xamdullaahi ilaahay mahadcelintiisii wey tacaala ku rahaye fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbadoodba waa in ilaahay loogu mahad celiyo subxaanahu wa tacaala lilitibaaca u deliil ah nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam khudbooyinkiisa dhammaan wuxuu ku bilaabi jiray oo uu ku furfuran jiray xamdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wayushtaradu kownuhu bilafdi allah wa lafdi alxamdi wama shtuqa minhu weliba waxaa shardi ah xamdiga in loo isticmaalo lafduljalaala lafdiga allah iyo ereyga xamdi iyo wixii ereygaas laga soo qaatay guud ahaanba waxaa ka mid a kalxamdu lilaah walilaahi alxamd ow axmed ullah ow ana xaamid lilah falaa yakfi kuma filla naxwu laa ilaaha ila allahu hadduu booskii xamdiga ku bedelo booskii xamdigu wuxuu ku bedelay laa ilaaha ila allahu ma kaafinayso mana ansaxayso khilaafan limaalikin wa abi xaniifata radia allahu tacaala canhuma wala shukru lilah wala alxamdu lilah wala alxamdu liraxmaan waxaan kaloo ansaxayna booskii hadduu ku bedelo ashukru lilah lafdigii xamdigu wuxuu ku bedelay shukriyuu ku bedelo xamdigiiba waa ka tegey ama lafdigii lafduljalaalaha ayuu bedelo wuxuu ku bedelay lafdu arraxmaan uu ku bedelay ma ansaxayso wasalaatu ku sallintiiw cala annabiyi nabiga lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbadoodba waa in nabiga lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam haddii salliga nabiga sala allahu calayhi wasalama khadiibkii uu ka tago khudbadii oo dhan maba ansaxayso weliba salligaas waxaa shardi ah in magaca nebiga sala allahu calayhi wasalama si toosa khadiibku inuu ugu dhawaaqo waa shardi oo masalan uu yidhaaho wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamed waa inuu yidhaho ereyga moxamed ama ereyga axmed magacyada nebiga sala allahu calayhi wasalama magac ka mida waa inuu sheego ama sala allahu cala arasuul sala allahu cala alnebi sala allahu cala alxaashir sala allahu cala almaaxi cala alcaaqib cala albashiir cala alnadiir magacyadii nebiga uun mid ka mid a waa inuu salliga la xidhiiriyo waa laga maarmaan amaa hadduu damiir u celiyo damiir hadduu u celiyo oo maalan uu yidhaaho sala allahu calayhi sala allahu calayhi wasallama ayuu yidhi oo damiiruu isticmaalay oo magicii nabiga ma sheegin sala allahu calayhi wasalam ma ansaxayso taas in nabiga sala allahu calayhi wasalama magacyadiisii mid ka mid a in lagu dhawaaqo marka nabiga lagu salinayo sala allahu calayhi wasalam shardigu waalwasiyatu dardaarankiina shardigu waa rugni dardaarankiina waa rugni bitaqwaa alla ka cabsi dadka dhegaysanaya waa inuu alla ka cabsi kala dardaarmo fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbadoodba waa inuu dadka alla ka cabsi khadiibku uu kala dardaarmo liitibaaci asalaf waalkhalaf culimmadii hore iyo culimmadii dambeba sidaasay isku waafaqeen oo isku raaceen waliannaha maxaa yeelay alla ka cabsi in layskala dardaarmo almaqsuudu min alkhudba khudbada dhanba qasadka laga leeyahay in lays wacdiye yahay marka wacdigiiba hadduu ka tago iyo alla ka cabsiguu dadka faraya hadduu ka tago khudbadii oo dhanba ma ansaxayso walaa yatacayanu lafduhaa walaa yatacayanu mana caynoobayo lafduhaa lafdulwasiya ereyga uusiikum inuu yidhaaho ereyga dardaaranka taasi shardi maaha wax kale wuu ku bedelan karaa wuu dhihi karaa adiicu llaaha warasuulahu lafdiga adiicuu wuu ku bedeli karaa lafdulwasiya walaa tadwiiluhaa in la dheereeyana shardi maaha lianna algarada muraadka meesha laga leeyahay alwacdu waa in dadka in la wacdiyo wey waalxamlu calaa daacati illaahi tacaala waa daacada ilaahay dadka in lagu xambaaro fayakfi waxaa isaga filan maa dalla cala almawcida wixii wacdi uun tusinayo dawiilan kaana aw qasiiran ha noqdo wax dheer ama ha noqdo wax gaaban wa qiraa'atu aayatin aayad akrinteediina waa rugni aayaddaasoo mufhimatin ee wax fahamsiinaysa fii ixdaahumaa ixda alkhudbatayn labada khudbo mid ka mid a aayad in lagu akhriyana waa rugni haddii khadiibkii labada khudbaba hal aayadna uusan ku soo hadal qaadin oo aayaddiiba uu ka tago khudbadii ma ansaxayso weliba waxaa shardi ah aayaddu inay tahay aayad mufhima inay tahay waa shardi mufhima la yidhi maxaa baxay hadduu khadiibkii aayad gaaban uu iska soo qaatoo macno sidaasaba aan laga fahmaynba oo maalan wuxuu yidhi uma nadara markaasuu iska aamusa khadiibkii uma nadara waa aayad qur-aanka ka mida waa sax laakiin macno balballaaran iyo maqaasidda iyo ulajeeddadii dadka laga lahaa ma ka fahmayaan aayaddan gaaban marka waa inuu soo qaato aayad laga fahmi karo wacdi iyo tusaalo iyo waana qaadasho shardigu wa kownuhaa kownu haadihi alaayati almufhima aayaddaa mufhimada ahaanshadeedo fi lkhudbati aluulaa khudbada hore in aayadda laga dhigo ayaa owlaa habboonaasho badan labada khudbo middii aad doonto aayadda waad ku soo qaadan kartaa laakiin waxaa fadli badan oo ajir badan khudbada hore in lagu soo qaato aayadda waadducaa'u ducadiina waa rugni waa rugnigii ugu dambeeyey oo shanaad wey waadducaa'u ducihiina waa rugni lilmu'miniina ragga mu'miniintaa khadiibku inuu u duceeyo waa rugni waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaana uu u duceeyo fi thaaniya fi lkhudbati athaaniya khudbada labaad inuu mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadkaba u duceeyo iyaduna waa rugni haddii ducadaa uu isaga tago khadiibkii oo wax ducaaba uusan soo hadal qaadin khudbadii ma ansixayso maxaa yeelay waa liitibaaci asalafi waalkhalaf culimmadii salaf iyo khalafaa isku waafaqay ducadaas inay tahay rugni walianna adducaa'a haddana ducuhu yaliiqu wuxuu u habboon yahay bilkhawaatiim meelaha khatinka ah maadaama khudbadu haaniyadaahi ay tahay khudbadii ugu dambeysay inuu khudbada labaad uu ducada ku soo hadal qaado taasaa fadli badan oo wanaagsan wey oo taasaaba rugnigaan leeyahay taasaa rugniya wey faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saaro fii bayaani asnaafi innaas dadka qaybahooda caddayntooduu u fasal yahay fi ljumuca min xaysu wujuubuhaa wainciqaaduhaa wa sixatuhaa wujuudan wa cadaman fasalkan sheekhu wuxuu inooga hadli doonaa jumcada markii la fiiriyo dadku imisay u qaybsamaan dad ay ka ansixaysaa jira dad waxaa jira ay ka ansaxayso laakiin jumcadii afartankii aan lagu tirin karin dad waxaa jira aysanna ka ansaxayn afartankiina aan lagu xisaabi karin anwaacda dadka xagga itijaaha jumcada qaabishan ayaa sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala annaasu dadka dadkaasoo fi ljumucati jumcada dhexdeeda ahaaday sittatu aqsaamin lix qaybood sheekhu wuxuu ku yidhi dadka markii dhinaca jumcada loo qaybiyo dadku waxay u qaybsamayaan lix qaybood awaluhaa awalu alaqsaam qaybaha kan ugu horeeya man shaksigu shaksigaasoo tajibu jumcadu calayhi shaksiga dushiisa ay ku waajibayso wa tancaqidu ayna ku guntan mayso ku xirmayso bihi shaksigaas jumcadu ay ku guntan mayso wa tasixu jumcadii ay ka ansaxayso minhu shaksigaa ay ka ansaxayso waa shaksi saddexdaa arrimoodba suurtagal ay ka tahay saddexda arrimood maxay tahay alwujuub waalinciqaad wasixatu alwujuub waalinciqaad wasixa saddexda arrimoodba qofay ku kulmeen oo jumcadii waajibay ku tahay afartankiina waa lagu xisaabi karaa tancaqid waxaa loola jeedaa bimacnaa yucaddu fi larbaciin afartankii jumcadu ku guntanmi jirtay qofkan waa lagu xisaabi karaa ha loola jeeda inciqaadka saas waa wa tasixu minhu waana ka ansix saddexdaas arrimood qofka ay ku kulmi karaan waa qofka shuruuddan soo socota laga helo wa huwa shaksigaasi almukallafu waa shaksi horta mukallaf ah albaaliqu alcaaqila loola jeeda waa qof qaangaara oo haddana caaqil ah mukallafkaasoo addakaru ee haddana rag ah mukallafkaasoo alxuru oo haddana xor ahoo addoon aan ahayn mukallafkaasoo almustawdinu waddanka jumcada lagu tukanayana degan qofka afartaa shardi laga helay ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa ku kulmi kara tajtamicu fiihi hadihi halaaثatu اlumuur arrimahan saddexdaaha ku kulmi karoo alwujuubu waalinciqaadu waasixatu waa qofkii mukallafka ah oo qaangaarka ah ragna ah xorna ahoo addoon aan ahayn meesha jumcada lagu tukanayana degan haaniyaha haani alaqsaam qaybaha middeedii labaad man shaksi weeye shaksigaasoo tajibu calayhi jumcadu ay ku waajibayso walaa tancaqidu bihi laakiin shaksigaa jumcadu aysan ku guntan maynin ku guntan maynin maxaa loola jeedaa bimacnaa laa yucaddu fi اlarbaciin afartankii xisaabta lama dhexgelin karo waa iska soo tukan karaahoo yacni jamaacadaas iyo khayrkaasi waa iska soo aadi karaa laakiin afartankii laguma xisaabayo oo saldhigga u ahaa jumcada walaa tancaqidu mana ku guntan mayso jumcadii bihi shaksigaas wa tasixu wayna ka ansixi jumcadii minhu shaksigaas way ka ansixi oo qofkan keliya waxaa laga waayey alinciqaad yacni jumcadii afartankii laguma tirin karo laakiin labadii arrimood oo kale waa laga heli karaahoo alwujuub wasixa jumcadii waajibay ku tahay waana ka ansixi jumcadii laakiin afartankii laguma xisaabi karo qofkaasi muxuu yahay marka qofka noocaasa muxuu yahay wa huwa qofkaasi almuqiimu waa mid ku nag mid nag weeyo magaalada jumcada lagu tukanayo ayuu degan yahay muqiimkaasoo hayru lmustawdini mid deegaan rasmi ah hayrkiis ah deegaan rasmiya ma aha laakiin meesha muqiim weeyo waa joogaah waa iska degan yahaye deegaan rasmiya ma aho waa qof raba inuu magaalada isaga baxo markii xaajadiisii iyo dantiisii uu magaalada ka dhammaysto ayuu wuxuu rabaa inuu magaalada isaga baxo marka qofkaas walajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maalan waa musaafir magaalada muqdisho oo kale ma degana musaafir wey laakiin waa taalibulcilmi iyo xoogaa hal kitaab ayuu rabaa iyo wax la mida inuu magaaladii ka akhristo kitaabka manhaajkii ama tafsiirkuu rabaa inuu dhammaysto haddii cilmigaas uu dhammaystana wuxuu rabaa baadiyihii uu ka soo xereystay inuu isaga laabto qofka noocaas oo kale ah oo taalibulcilmi magaalada u jooga laakiin niyadiisa ay is ugu jirto inuu baadiyihiisi iyo gobolkii uu ka yimid inuu dib ugu laabto qofkaa jumcadu waajibay ku tahay jumcadu waajibay ku tahay waana ka ansixi laakiin afartankii kuma xisaabayno afartankii sababta aanaan ugu xisaabayn maxay tahy liannahu hayru mustawdin yanwi aliqaamata fii baladihi waa hayru mustawdinoo wuxuu niyeysan yahay magaaladiisii inuu iska aado magaaladiisii inuu iska aado haddii xaajada cilmiga ama ganacsiga iyo arrimaha magaalada uu yimid haddii arrimahaas uu ka dhammaysto wuxuu rabaa beledkiisii inuu dib ugu laabto waman shaksi weeye shaksigaasoo samica maqlay nidaa'a aljumucati jumcada addinkeedii maqlay walxaal ayuu addinkii maqlay huwa shaksigu laysa bimaxallihaa maxalli iqaamatihaa maxalkii jumcada lagu oogayo lagu tukanaya lagu tukanayo jumcadana maxalkeedii ma ahoo ma degana laakiin aadaankii ayaa dhegihiisa soo gaaray qofkaas isagana jumcadu waxay ku tahay waajib waana ka ansixi laakiin afartankii kuma xisaabayno afartankii isagana kuma xisaabayno oo tusaale ahaan qofku meeshan jumcada lagu tukanayo xoogaa magaalada geeskeeduu degan yahay magaalada jumcada lagu tukanayo geeskeeduu degan yahay laakiin waxaa soo gaaraya aadaankii jumcadii markii la addimo aadaankii waa maqli karaa haddee aadaankiiba haddaad maqli karto aadaankii inaad soo ajiibtood ka jawaabto oo meesha jumcada lagu tukanayo aad timaadid waajib wey laakiin laguguma xisaabayo afartankii afartankii inciqaadkii ma lagugu xisaabayo haalisuhaa haalisu alaqsaam qaybahan qaybtii saddexaad man ruux way ruuxaasoo tajibu jumcadu calayhi ruuxaa dushiisa ay waajib ku tahay walaa tancaqidu jumcaduna aysan ku guntan maynin bihi shaksigaas walaa tasixu minhu aysanna ka ansixaynin wa huwa shaksigaasi almurtadu waa kii ridoobo islaamka ka baxay waalciyaadu billah ilaah naga badbaadiye subxaanahu wa tacaala fatajibu jumcadii calayhi shaksigaas way ku waajibi oo see ugu waajibi waaba murtade gaal weeye see ugu waajibi bimacnaa macno ahaan waxay ugu waajibi annanaa annagu naquulu lahu murtadka waxaanu leenahay aslim soo islaam bimacnaa aslim likay tasixa minka aljumucan ula jeeda soo islaam si jumcadu kaaga ansaxdo ayaan leenahay aslim soo islaam wasalli ljumuca jumcadana tuko saasaan leenahay wujuubka macnihiisu waa sidaas ula jeedadiisa sheekhu wuxuu ku leeyahay qaybta saddexaad waa qof jumcadii horta ay waajib ku tahay afartankiina aan lagu xisaabi karin afartankii ma lagu xisaabi karo jumcadiina kama ansixayso lacalla isagoo sidiisa ah oo qaabkiisa iyo noociisa u yaalla jumcadii waa tukanaa hadduu yidhaa ma ka ansaxayso afartankiina lagu xisaabi maayo maca daalika jumcadiina waajibay ku tahay qofkaasi marka muxuu yahay waa murtadkii waa qof muslim ahaa islaamnimadiina isaga baxay oo gaaloobay wey qofka noocaas oo kale ah waa loo ciqaabi jumcadii jumcadiina waajibay ku tahay waajibka marka macnaheeda maxaa loola jeeda waaba gaale see jumca waajib ugu tahay maadaama uu yahay kaafir murtad ah sheekhu waa kuu fasiro wuxuu ku yidhi bimacnaa macnuhu waxay waajib ugu tahay jumcadu annanaa annagu naquulu lahu waxaan ku leenahay murtadkaas aslim soo islaam wasalli ljumuca soo islaam jumcada tuko si jumcadu ay kaaga ansaxdo saasaanu leenahay yacni wujuubka macnihiisa saasaa loola jeedaa mooye macnaha loolama jeedo adigoo murtada sidaada ku tuko waajibay ku tahaye waajibay jumcadu kugu tahaye adigoo murtada sidaada u duko loolama jeedo wujuubka ee ulajeeddada wujuubka laga leeyahay waxaa weeye war awoodaad u leedahay inaad soo islaamtee soo islaamoo jumcada tuko ayaan leenahay wa ilaa haddii kale haddii sidaas yacni uusan yeelin oo macnaha wujuubka aanan sidaa ku fasirin falaa tasixu jumcadu maba ka ansaxaysaba minhu min almurtadi murtadkaa kama ansaxayso asagoo murtad iska ah walaa tancaqidu mana ku guntan mayso jumcadii bihi murtadkaas kuma guntan mayso walxaal kuma guntan mayso mana ka ansaxayso huwa murtadkii baaqin bixaalihi isagoo xaaladiisii baaqi ku ah wax ka ansaxaya ma jiraan ee marka maxaan ula jeednaa jumcu waajibay ku tahay waa lagu soo fasiray ulajeeddada laga leeyahayo waxaanu leenahay aslim wasalli ljumuca raabicuhaa raabicu alaqsaam qaybaha middeedii afaraad man shaksi weeye shaksigaasoo laa tajibu calayh jumcadu aysan waajib ku ahayn walaa tancaqidu bihi shaksigaas jumcaduna aysan ku guntan maynin oo afartankii aan lagu xisaabaynin walaa tasixu minhu aysanna ka ansaxayn bimacnaa intafad ahalaaثatu اlmadkuura saddexdii arrimoodba waa laga waayey saddexda arrimood maxay tahay alwujuub wاlinciqaad waالsixatu wax waajib ku ahna ma jiraan mana ku guntan mayso mana ka ansaxayso wa huwa shaksigaasi alkaafiru waa gaalkii kaafirkaasoo alasliyu ee asalka loo nisbeeyey waa qof gaal oo weligiiba islaamnimo aan soo marin wey qofkaa gaalka ahi weligiiba islaamnimo aan soo marin dee jumcadu waajib kuma ahan mana ku guntan mayso mana ka ansaxayso wa hayru lmumayizi wa hayru lmumayizi kii caqliga lahaayo wax kala sooci lahaa hayrkiisi wey wa hayru lmumayizi wey za-da waan hoos dhigaynaa anigu waa ii goday wa hayru lmumayiz wey mumayis ya-diina wuu kor dhigay labadaba khalad wey ya-dana waan hoos dhigaynaa za-dana waan hoos dhigaynaa wagayru lmumayizi ayaan leenahay mumayizi bisiiqati ismi اlfaacil waana mudaaf ilayhi wey wagayru lmumayizi kii wax kala soocayay hayrkiisu qof aan caqliba lahayn oo yacni tamyiizba aan lahayn oo waxba aan kala sooci karin oo caqli aan lahayn isagana laa tajibu اljumuca walaa tancaqidu walaa tasixu minhu isagana saddexdiiba lagama helin oo min sabiyin saqiirkii ah wa majnuunin qofkii waalnaa ah wa muqman calayhi kii la miir daboolay ah wa sakraana kii sakraansanaay ah majnuunkaas iyo muqman calayhigaaiyo sakraankaas oo cinda cadami tacaddi xadgudubka la'aantiisa agtooda ahaadeen waa haddii waalida asagu uusan iswaalin oo si xadguduba uusan isku waalin sakraanka naftiisa waa hadduusan asagu issakraamin midkan muqmaa calayhiga ah oo yacni lamiir daboolay oo suuxay waa hadduusan asaguna suuxinta asagu uusan sabab isugu ahayn wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu اllahu tacaala waxaanu soo wadnay man laa tajibu calayhi walaa tancaqidu bihi walaa tasixu minhu oo saddexdii arrimoodba dadka laga waayo waxaa ka mid uu ku yidhi qofkii caqliba aan lahayn caqliba ma laha oo maalan waa majnuuno waa iska waalan yahay ama waa saqiir aan gaarin xaddu tamyiis xadkii caqliga iyo garaadka aan gaarin iyo muqman calayhi qof iska miir daboolsan oo iska maqanba oo iska suuxsan iyo qof sakraan ah oo iska sakhraansan dadkaasi jumcadu mana ka ansaxayso waajibna kuma aha mana ku guntan mayso afartankii lagu xisaabi maayo laakiin sheekhu raximahu llahu tacaala majnuunkii iyo muqmaa calayhigii iyo sakraankii saddexdoodaba shardiyuu u xihay oo wuxuu yidhi cinda cadami tacaddi waa haddii saddexdaa qof iyagu aysan isku tacaddin amaa qofkii majnuunka ahaa hadduu asagu iswaalo isagaa iswaalayoo waxbuu cabay ama cirbadu isku dhuftay waa iswaalay qofka noocaas oo kalea jumcadu waxay ku tahay waajib haddii jumcadu waajibay ku tahay maxaa loola jeedaa wuuba waalan yaho ma tukan karee maxaa loola jeedaa waajibay ku tahay bimacnaa annahu yucaaqab calaa tafwiitihaa jumcadaa uu ka tegey waa loo ciqaabi isagoo waalan waa loo ciqaabi leanno adaa iswaalay adigaa iswaalay waxaa la mida qofkan sakraanka ah qofka sakraanka isagana waxaa shardiga marka la leeyahay jumcadu kuma waajibayso waxaa shardiga cinda cadami tacaddi hadduusan asagu sakraanka isagu isku samaynin amaa hadduu khamre iyo wax la mida uu cabo oo alkole iyo wax la mida uu cabo asagu sakraankiiba uu ku tacadiyo asagu sakraan uu iska dhigay isagana jumcadu waxay ku noqonee waajib oo waajib maxaa loola jeedaa bimacnaa annahu yucaaqab calayh yucaaqab calaa tafwiitiha jumcadii intii sakraansanayd jumcadii aad ka tagtay waa lagu ciqaabiyaa laleeyahy berrina hadduu sakraankii uu ka soo baaba-o soo caafimaadana yacni jumcadii waxaa la leeyahay tuko maadaama aad caqli leedahay hadduu dhima hadduu dhintana isagoo sakraanu sidaa uu ku dhintana waa loo ciqaabi jumcadaa uu ka tegayo waxaa la mida muqmaa calayh hadduu asagu isi suuxiyo isaguna waa la mid khaamisuhaa khaamisu alaqsaam qaybaha midkeedii shanaad man ruux way ruuxaasoo laa tajibu calayhi jumcadii aysan ku waajibaynin walaa tancaqidu bihi jumcadiina aysan ku guntanmaynin wa tasixu minhu laakiin ay ka ansaxayso waa dad waxa weeye jumcadii waajib aysan ku ahayn afartankiina aan lagu xisaabi karin laakiin haddii meesha khayrka iyo masaajidkii iyo jamaacadii meesha jumcada lagu tukanayo ay yimaadaan ajiray ka helayaan jumcadiina waa ka ansixi dadkaasi maxay yihiin marka wa huwa shaksigaasi assabiyu waa saqiirkii saqiirkaasoo almumayizu ee wax kala soocay almumayaz uu ii qoray haddana ya-dii uu kordhigay mumayiz wey ya-da waan hoos dhigaynaa bisiiqati ismi alfaacil wa huwa asabiyu waa saqiirkii saqiirkaasoo almumayizu ee wax kala soocay saqiirada caqliga leh haddii masjidka jumcada lagu tukanayo ay yimaadaan jumcadii waa ka ansixi sawaabaa looga qori ajiraa looga qori laakiin waajibkuma aha afartankiina ma lagu xisaabayo waraqiiqu addoonkii wey addoonkii isaguna hadduu khayrka iyo masaajidka iyo jamaacada iyo jumcada ka qayb qaadanayo isaguna ajiraa looga qori laakiin jumcadii lagu xisaabi maayo arbaciinkii waajibna kuma ahan wa gayru dakari ragga kayrkiisu oo min nisaa'in dumarkii ah wa khunaaha nimownaagyaalkii ah walmusaafiru musaafirkiiu haweenkii iyaguna waa la mid haweenka jumcadu waajib kuma aha afartankiina lagu xisaabi maayo laakiin hadday iyagu meeshii jumcada lagu tukanayo ay yimaadaan ajirkii jamaacadu ay helaysay oo raggu ay helayeen qaybtooda iyaguna ka helaya dumarkii waxaa la mida kuwii khunaasaha ahaa oo yacni rag saxanna aan ahayn haween saxanna aan ahayn haddii masaajidkii iyo khayrkii iyaguna ay yimaadaan jumcadii waa ka ansixi ajirayna ka helaya waxaa la mida ruuxii musaafirka ahaa musaafirkii oo isaguna aan gaarin xadkii yacni muqiimka xadkii muqiimka aan gaarin jumcadii waajibkuma aha laakiin hadduu iska yimaado meelihii jumcada lagu oogayay isaguna ajir uu ka heli saadisuhaa saadisu alaqsaam qaybaha qaybaha midkii lixaad oo ugu dambeeyey man ruux way ruuxaasoo laa tajibu calayhi ruuxaa dushiisa jumcadu aysan waajib ku ahayn wa tancaqidu ay ku guntan mayso bihi shaksigaa ay ku guntan mayso wa tasixu minhu ay ka ansaxayso oo saddexdii arrimood waxaa laga waayey wujuubkii bis waysan ku waajibayn laakiin hadduu goobihii lagu cibaadaysanayo jumcada lagu oogayo u yimaado jumcadii waa ka ansixi afartankiina waa lagu xisaabana wa huwa shaksigaasi almariidu waa qofkii xanuunsanaa iyo wa naxwuhu naxwu lmariid qofkii xanuunsanaa qofkii la mid ahaa oo min kulli man shaksi kasta ah shaksigaasoo lahu cudrun cudurdaar iska leh qof kastoo cudurdaar iska leh hadduu intuu issoo dhibo oo issoo kallifo sidii qofkii xanuunsanaayoo kale jumcadu waajib kuma aha waa iska xanuunsan yahay gurigiisuu duhur isaga tukan lahaa waa issoo kallifayoo mashaquu soo sameeyeyoo masjidkii uu yimid jumcadii lagu oogay jumcadii waa ka ansixi afartankiina waa ku darsan karnaa afartankiina waan ku darsan karnaa xisaabtii allah subxaana wa taala